kadib kulankii ay maanta wada yeesheen madaxweynaha somalilan iyo ergada dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda ayaa la isla gartay in la sii daayo maxaabiista ku xidhan xabsiga mandheera islamarkaasina lagu soo xidhay mudaharaadkii xisbiyada mucaaridku soo qabanqaabiyeen isla galabta waxaa si toosa u fulay aqbalaadii madaxweynuhu uu aqbalay in la sii daayo mas-uuliyiintaasi waxaana xabsiga mandheere laga sii daayay maxaabiistaasi axmed cumar xaaji cabdilaahi oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka wadani iyo cabdilaahi maxamed daahir cukuso isna kamida mas-uuliyiinta sare ee xisbiga wadani ayaa ka hadlay dareenkooda ilaahay baa mahad leh laga soo saaray halkii aan ku jirnay mahadda labaad waxaan u jeedinaynaa baaqda dhaqanka ee dhabarkayga taagan oo guud ahaan sideed iyo toddobiyo labaatan habeen oo aan xodnay toddobiyo labaatan kaba runtii u xaytay sidii ay dalka khilaafka ka jira ay u xallin lahaayeen hawsha u qabsoontay oo la martay dhib fara badan tacab fara badan adkaysiyo isku duurni fara badanna ay kaga gudbeen waxaan leeyahay tallaabadii ugu horreysa waa intii ugu yarayd ee ay qabteen ee u suuro gasha dhib fara badanoo kasoo gaadho inaga soo daynteeda galabta halkanu taaganahay
annagu maanaan ahayn dembiilayaal waxaanu ahayn lahaystayaal kuwana soo furtayna way ku mahadsan yihiin ee ilaahay ku gacan qabtay waxaanu mahadnaqaynaa shacbiga somalilan oo dareenkooda muujiyey sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa